gudoomiyaha gobolka banaadir ee nadoga magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale ayaa way baaharuntaa aqalka dowlada hoose xamaruse ka qaabilay ku dhowaad boqol qofood oo kumid ee dadka baayo gaarka qaba waxaanas oo la gudoonsiiyey deeq raashin oo longutargale iyo nololyo ka maarayaan gudoomiye yuusuf xuseen jimcaale iyo weyba usaa qofqofan waraysaday dadka baayo gaarka qaba use oona ku dhegaysaday warbixin la xiriirta xaaladiyo ka nooliin walyaabo yoonbaahya in lagu garab surama saas oo kale walibaa gudoomiyaha uuse ballanqaaday in maamulshii hadiyo jeerbiyo garab teegayeen siday dadka baayo gaarka qaban helan lahaayeen fursad iyo nololyo ka hormaryaayaan waxaan hortiinna uga mahad celinaynaa gudoomiyaha warta nabadda saynab oo runtii door weyn ku leh in raashinkaasi maanta idigoodii soo gaara doorkeeda door weynay kulaada intaas kadib agaasinka waaxda naafadana waa joogaan gudoomiyihii gudoomiyhii agaasimihii guud arrimaha bulshada iyo gudoomiyeyabo iyo akhyaarta dhan kulli waxaan leeyahay hawsha aan qabanayno waa hawl aan ka wada midaysanna idinkana waxaa tihiin ehelkayni qaraabadayni waxaa tihiin dad ku safray imtixaanka ilaahay uu ku imtixaanay dad ku safraa tihiin la dulqaatay waatamaxaad heest moogtaha cuuriyaankaba xagarnama waayine kuwa cararaya oo ladan inay ku cibro qaataan acaynkaas waxaa loo yidhaha inay ku cibro qaataan annagana ku cibro qaata allaha naga dhigo idinkana ku safra allaha idinka dhigo waxaad leedihiin ducaad leedihiin dad muslimiinaad tihiin habeenkaa laga yaabaa qaarkiin inuu soo jeedo waxaan idinka codsanaynaa haddii ilaa idhaahdo inaad dalka iyo dadkaad u ducaysiin waxaan kaloon codsanaynaa dowladnimada in ilaahay uu noo raajiyo oo tilaabay qaadeen tilaabta ee horuu qaada inay ku guulaysatana inaad ilaahay u baridiin maxaa yeele haddaan dowlad jirin idinkuna idin soo xasuusaysa ma jirto laakiin haddii dowlad jirto oo idinka fikirayso oo deggan oo xasilooni leh oo dalku nabad noo yahay kulligeen qof kasta wuxuu ka fikir lahay qofka walaalkiisa oo dhibaatay laakiin maanta qof kastaba dhibaa hayso tiisa haysa haddii markaan ilaahay isu wada tuugno in ilaahay dhibaatada uu naga wada saaro idinkana ilaahay waxaan kaaga baryaynaa kuwa ku sabro oo ku janno tagan ilaahay idinka dhigo goodba waa idinka fikiraan maxaa yeelay dhibaatadiidin haysatan ogyihiin laakiin sidaa anaga idinsoo dhidama soo dhexisaaga kalaan laakiin maalmaha ka mida idin arki doontiin lawaana la kulmi doontiin dadka baayogaarka qaba iyo ee haamar welba aan baahan in lagu taageersada lan hormariyi lahay nololiyo iyo oona muhiimada koowadan ee inuu helaan walyaabo nolola asaaskan ee